mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa maantay magaalada gaalkacyo kusoo bandhigay labiiyo labaatan maxaabiisa oo ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab oo lagu soo qabtay dagaal ciidanka galmudug iyo shabaab ku dhex maray deegaanada bari ee gobolka mudug taliya ku-xigeenka ciidanka booliska dowlad goboleedka galmudug korneyl cabdi jaamac cabdulle xabeeb ayaa ka warbixiyey tirada maxaabiista ah ee la hayo iyo halka laga soo qabtay maanta waxaa meeshaan muxuu ahaaye jooga dhallinyaraha yaryarka ah oo laba iyo labaatan ah oo lasoo qalday oo aabbahood iyo walaalahood iyo hooyadood laga soo qalday oo laga soo waday oo loogu sheekeeyey jannaad ku tega jannaad tegaysaana kaalada jannada aada loogu sheekeeyey ee ummaddoodii lagu diray muxuu ahaayey qarankii soomaaliyeed iyo ummaddii soomaaliyeed bahalka looga dhigay oo layidhi waa dhurwaaye kaalada soo laaya waa lagu janna tegahayaaye waad u jeedaan waxaan ugu baaqahayaa dhallinyarada yararka iyo inta hadda joogta iyo intii maqanba inay ka soo laabtaan waxaas janno lagu heli maayo waa dad soomaaliyeed waxaa lagu halligahayaa aakharay muxuu ahaayey janno ku tegmaysaana cadaab bay ku tegahayaan kuwa intaas suurtagelinahayo waxaa u sheegahayaan ayaguna waa ehlonaareen kale oo waa dhibaata waxay siyaasadeen wax faa'iido ah ma ay gaarin wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka galmudug sheekh mursal cabdiraxmaan axmed ayaa dhallinyarada ka midka ah kooxda al-shabaab ugu yeeray inay ka soo baxaan islamarkaana cid kasta oo ay soo dhiibta ugu yaboohay ballanqaad cafis iyo inay heli doonaan dhaqan celin waa midka koowaada inaan baaq u diro al-shabaab khawaarijta oo xasuuq ba-an oo ummadda soomaaliyeed ay ku hayoon caloolxumadeeda ay arrintaanu tahay baaq baan u dirhaya waxaan leeyahay ilaahay ka baqa iimaanka iyo diinta usoo laabta ka daaya ummadda soomaaliyeed iyo ilmaha sakiirka dabka iyo xaabada aad ku shidaysaan halkan waxaa jooga maxaabiis dhowr iyo labaatan ah oo qof labaatan sano gaaray afar qof uga jirto kala barkood wax ku dhowina ay sakiirraba yihiin oo aysan weli da'dii qaangaarka ka gudbin saas laajligeed ayagan waxaan leenahay ilaahay ka baqa ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay oo ilmahaas dhashay oo meel walba jooga isu danqada oo ummaddaas si wada jir ah looga soo horjeesto qodobka labaadaan caddaynaya waxaa weeyaan maxaabiistan waxaan u samayn doonaa laba barnaamij dhaqan celin maskixiyan iyo maadiyan ah oo qalbigooda aan kaga bedeli doono wixii lagu shubay oo wax khayr loo maslaxadooda ah ka barbaarin doono dhallinyarada maxaabiista ah ee maantay lagu soo bandhigay gaalkacyo ayaan waxaan kala sheekaystay sida ay u arkaan ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab iyo xaaladooda nololeed sida ay haatan tahay sidow maxamed ibraahim ani meel oo meel mey ah liga soo qabtay reer baadiyi joogaan ani ma dagaalka dagaalka intu markuu dhacay baa lasoo baxay dadna dagaalka ay ka hareen oo meeshii ayagoo dagaalamaana laga soo tegay marka dadkii oon iyo gaajaa u dhammaadeen toddoba maalin wax maanoonin biyo unbaa reer baadiya hogaa ka xelayni marka shalay anigoo iska susocno meel mugaalo ilaahu naga aadi aan leenahay buu nin reer baadiya aragnay hal qori aakaan wadaniyaan siinay waxaan idhin mugaalo oo dad ciidamo muslimiin joogaanagey markii anigii dad musaafir oo iskagacaddahay oo nimintii oon leynaya hadduu arkay qorigiis ley baqaatay waa naga soo furi walaaw annaga hana diline meelna geey aan ku dhahna meelna geey ordanta ka baxoo dhahay magaalada intuu jirtahay qorigiis uu qaatay oo iska tegey wax yar ka dembe gaaridiyaa noo imaatay gaaridii haddii noo imaatay waaba anaga waan absharsanay marka ga-an ahaa markii gaaridii noo imaatay habadaha hogaan naga soo ridi ga'amaan taagni marka nimiyo anaga dadkii raadinaynin ba aheedeen waxaan rabnaa noolal marka dad hadda noolal iyo geeri aan ukalamawnin baaxeen marka hadda noolal markaan idin aragnay dad walaalaheena soomaaliya dihiin anaga qaladkii intan naga keenin waa nooga tegey meel meeya intiina na geey aan naga tegey mar waxaa na nooleeya marka muslimiintii waana nooleeya alxamdulilah biyaana na siiyey unto biriisaana na siiyey waa cunay sidii aan naga soo waday anaga waxana nooma sheega anaga gaalaa loo socdaa badda dhaxdeeda ku jirtaanana dhahay nimintii ciidanka wateenaana dhaheen oo hadda ay dhuunteen oo meel elde nooga dhagaageen ya ayagaa eeldhanaan meella dhaha maogi baa meel baa gaari intii umaaday baa qoryadii ruursadeen waxaa layidhi inta ka baxa dhallinyartii yaryaraa marka waxay socon kara iyo waxii kale inta ka baxa ninkii socon kara magaalada baa horta aabaa layidhi gaari ayagoo ag taagan baan ogaani horta asiga oo gaari meesha gaari yaroo meesha taaganaa baan ogaani anagiina waa laiska kaxeeyey marka iska ordaa layidhi orda idinka qoryadii haddii naga qaatay mar dad afduub amal marka waxaa layidhi inta ka baxa orda magacaaga ii sheeg cabshakuur cabshakuur xaggee ka timid markii halkaas dhagax buuraan ka yimid eh, gobolka faafan haye ninkan ee, shabaab ma ka tirsanayd shabaab hadda hadda le anagoo wa- waxba ogeyn eh, nagu soo tuureen anagoo anagoo warhayn macajiyo iskuulle dhiganayna na soo kaxeeyeen xaggee lagu geeyey Ya, xaggan iyo waxay nageeyeen eh, garcad iyo xaggaas iyo doonayna soo saareen haye anaan warhayn meel noola wadanaanan ka sinayna soo qaadeen maxaa dhibaato ah oo la kulantay dhibaato badan waa laga daal iyo rafaad iyo bay- baahi iyo wax kastoo laga dhulanay haddale markii aan waqti helele anay afar qof ah waa iskaga soo baxnay inta alaabtii iyo guud u daadinay dagaalkii xaggaas waa gashay soomaa dagaalka kii garaacad garaacad ah, dagaalada waa wax nalku qaadale oo ahaa haye Ninkan.
markii halkaas laidin keenayay maxay idin sheegeen ee, wax wax- wax ay noo sheegeen maali markii ay baddana arkeen dhaheen doontana la raacaa la isku diyaaray waa markii ugu horreysay oo laamaha amniga dowlad goboleedka galmudug ay tiro shabaab ah ku soo qabtaan dagaal ay la galeen inkastoo deegaano ka tirsan mudug iyo galgaduud oo galmudug ay ka taliso gacanta ay ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab dagaalana ay horay uga dhaceen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo